Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Dowladda Federaalk Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beena Beene uu weheliyo Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Maamulka Hirshabelle Maxamuud Cabdi Cali ayaa magaalada Jawhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ka dafuray shirka qorsheynta isbeddelka qaranka. Shirka ayaa waxaa kasoo qaybgalay wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala Hirshabelle, agaasimayaal, xildhibaano iyo maamulka degmada Jawhar. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Xildhibaan Maxamed Cajiib oo ka mid ah xildhibaanada Golaha Shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada jawhar ahna duqa magaalada cusmaan maxamed mukhtaar baarey runtiina farxad gaara ii tahay anigu maanta in aan goobjoog ka ahay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay in maanta loo diyaar garoobayo qofkii berito wax uu tagi lahaa maanta waxaa haboon inuu aragtidiis ku biiriyo intii aada berito haddii aada heer state joogtana federaalka su-aalihi aa weydii lahayd inaad maanta horumarsatid si oo berita aa kula xisaabtantid anigoo ku hadlaaya magaca golaha deegaanka ee dowladaha hoose ee degmada jowhar waxaan soo dhoweynayaa wadatashiga qorshaha isbedelka qaran waxaan leeyahay mudane wasiir iyo mudanayaal magaca kale aan ku hadlaa oon leeyahay guddiga gurmudka guddoomiyaha guddiga gurmudka ee suuqaanti wadaag in loo gurmudana waa ku baaqaa maanta dowladda dhexe ilaa hadda wax ma noogu imaanin waa jeclaan lahaa intaa meesha iskugu timid in maanta qorshaha ay ku darsato masaakiinta meeshaas ku gubatay sidii wax looga heli lahaa dhanka kale wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka hirshabelle maxamuud cabdi cali ayaa sheegay in maamulka hirshabelle ay diyaar u yihiin horumarinta qaranka
qorshaha isbeddelka qaran inaan reer hirshabelle haddaan nahay keena ugu weyn iyo keena ugu yar inu qayb ka noqdaan rabnaa waxaan rabnaa baahi walboo jirta sector walboo ka jirta inaan miiska keenaan rabnaa si qorshaha shanta sano soo socoto shan iyo labaatanka ilaa soddonka aan waxaan waxaanu wax cad aan u yeelanno aan ognahay waxaan sheeganay waxaa noogala shaqeynayo ognahay oo qaranka nooga shaqeynayo aynay ka imaadeen baahiyaha hoose dadka deegaanka ah dhalinyar hadday yihiin haween hadday yihiin ganacsata hadday yihiin dadkii baahiyaha gaarka qabay wasaaradihii la macaamilayay dadkaas ayagoo bilars kala duwan kala jira waxaan rabnaa marka waa u dhannahay maanta insha allahu tacaala waxaa kaloo jooga dad technical ah oo ku fiican waxaa la yidhahda analyska iyo taxliilinta aan rabnaa tiimka federaal ka socdo cabdi cusmaan oo hogaaminayo oo n t b-ga madaxda ka iyo ayagana isku reebno insha allahu tacaala mar kale soo dhawaada gacmo furan kusoo dhawaada jowhar kusoo dhawaada ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan sheekh faarax beena beene ayaa ka barbixiyey halka uu marayo qorshaha isbeddelka qaranka arrintan qorshahan isbeddelka qaranka waxaan hadda ku jirnaa qorshihii horumarka qaranka soo bilowday labada kun iyo labaatanka oo gabagaboobaya labada kun iyo labaatan iyo afarta disembar sanadkan inta uusan dhammaanin qorshihii bedeli lahay waa qorshahan waxaan shaqadiisa soo bilownay labada kun labaatan iyo afar january decembaruna dhammaan doona hadduu ilaah yidhaah waxaan rabnaa in hirshabeelle ay ka qayb qaadato ay ka qayb qaadato consultationka hadduu ilaah yidhaahdo laba maalmoodoo socon doonaa guushiisana adinkaa iskale qof kastoo rool kule heer wasiir iyo heer xildhibaan inuu ka qayb qaataan rajaynaynaa technicalka ayagaa noo soo jeedin doona hadduu ilaah yaraa insha allah waxaan rabaa inaan si gaar ah u taabto qiimaha ay leedahay qorshahan hadduu guulaysto shan iyo toban boqolkiiba faqriga ayuu hoos u dhigay midkii hore midkaana waxaan rabnaa shan iyo toban ka badan inuu hoos u dhigo waxaan rabaa inaan idinku bogaadiyo qof kasta inuu qayb ka qaato inuu wasaarad kasta la tashiga ay ku guulaysato inay gudbisato qorshaheeda la tashiga wuu ballaaran doonaa private sectorka ku jiro civil society-ga ku jiro xildhibaanada ku jirto wasiiryaalka ku jiro kulli haweenka ku jiro wasaaradda qorsheynta hormuudka idiin ah tiimka annaga naga socdane waa idiin daadihin doonaan oo keliya wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe kulamo gaargaar ah la qaadanayso madaxda maamul goboleedyada dalka kaa oo ku aadan qorshaha isbedelka qaranka